Garsoore ayaa diiday codsi 17 jir ah oo ah in laga maxkamadayo sida daliinta ku dhintay toogashada ka dhacday baxtamada magaalada Sioux City gu'gii. Dhageysiga dacwada ayaa la qaban doonaa labadii bishii Noofambar. Dewey Evans, oo ah todoba iyo toban jir, ayaa maxkamadda loo taji doonaa isagoo ah qaangaar ah iyadoo laga ceyrinayo dil darajada quote ah, isagoo hubanaysan in ujeeddo lix iyo laba tirooyin ee darooga ah ayaa u qoran wargeyska Sioux City Journal. Evans ayaa qirtay dambiga laga soo oogay horaantii sanadkan. Garsooraha degmada Jeffrey Paulson ayaa xukunkii Talaaladii ku sheegay in diiwaanka dambiga ballaaran ee Evans uu muujinayay in maxkamadda dhallaanka ah ay ku guuldareysatay inay dhaqsan celiso. Warbixinta Waaxda Caafimaadka South Dakota ee Covid-19 Maanta waxaa ku jira saddex dhimasho dheeri ah iyo afar boqol iyo todobatan iyo afar caabuq oo cusub. Caabuqyada cusub waxaa ka mid ah sideetan iyo todoba degmo oo ka tirsan Minnehaha iyo labatan iyo afar oo ka tirsan degmada Lincoln. Infekshanka firfircoon ayaa dhacay. Dadka reer Iowa ee dakhligoodu ku waayay Covid-19 waxay bilaabi karaan inay soo diraan codsiyada gargaarirka biilka biyaha laga bilaabo beri. Barnaamijka cusub ee kaalmada qoysasku ee dakhliga yar ee dowladda dhexe ayaa qayb ka ah dadaallada socda ee lagu caawinayo qoysaska saameeyay masiibada. Gobolku wuxuu haystaa wax ka yar toban milyan oo doolar si loogu qaybiyo qoysaska qalma.